haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jacfar kuukaay
kulantii wanaagsan dhegaystayaal idilkiin baa ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka waxaa iigu marti ah toddobaadkan brofesor axmed ismaaciil samatar oo wax ka dhiga kollejka macalister ee magaalada st paul ee gobolka minnesota barnaamijka waxaannu kaga hadli doonnaa isbeddelka ku socda gobolka geeska afrika iyo guud ahaanba qaaradda madow inta barnaamijku uu socdo dhegaystayaashu waxa ay khadka telefoonka brofesoorka ku soo weydiin doonaan su'aalahooda mowduucan la xidhiira brofesore soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ku soo dhowow aad iyo aad baad u mahadsan tahay dadka voice of america maanta dhegaysanaya ee af soomaaliga ku hadla leela joogaana salaam baan u diraya bismillahi raxmaan iraxiim
aad baad u mahadsan tahay mowduuca aan xoogga saari doonno wuxuu yahay geeska afrika iyo isbeddelkan ka socda sanadkii ugu dambeeyey ilaa maantadan aynu joogno sidee kuula muuqdaa sidee u aragtay isbeddelkan ku soo kordhay gobolka geeska afrika burburkii soomaalidu wax badan buu gaadhsiiyey regionka o dhan oo qaxooti badan oo soomaaliya ayaa jooga etoobiya ayaa jooga kenya ayaa jooga maxaan ku jibuuti iyo weliba sii dhaaf wadamada kala dunida o dhan sii joog laakiin beddelkaa geeska afrika iminka ka socda xundhurteeda waxay ka imanaysaa etoobiya iyo dowladda etoobiya ee madaxda cusub ay ilaa adigu sanadii barkii ugu dambeeyey ay qabatay axmed doctor axmed abe iyo siyaasadda cusub ee uu la yimid oo ah in wax badan laga bedelo ay ugu horeyso dee eritrea etoobiya inay dib isku fahmaan oo colaadoodii laga saara meesha for example in laga hadlo dhaqaalaha geeska africa sida layskugu furfurayo ee laysku dhexgelayo dadku isku dhexgelayaan dhaqaaluhu isku dhexgeliyo waxyaabo badan oo caynkaas ayaa socda wadan walbana saameyn bay ku leeyihin
dhinaca isdhexgalka dhaqaalaha marka aad ka hadlaysay dabcan inkastoo madaxdu ay hadalla sheegaan haddana waxaa jira shaki badan oo shacabka gudihiisa marka loo soo dhaadhaco ay shaki ka qabaan arintaas isdhexgalka dhaqaale markaanu soomaaliya ka hadlayno tusaale ahaan waxaa la yidhaahdaa dekada baa etoobiya la siiyey oo ay qaadanaysaa shakigaasi ma yahay mid meesha ku jira mise waa wax laga badbadinayo labadaba way leedahay wax laga badbadinayana way jirtaa oo ilbaxnimadeedii aan lahayn khatarna way leedahay oo u baahan in laga fiirsado waxani waxay etoobiya hadday noqoto waxay iyadu leedahay oo wadamadii intii kale amba soomaaliya ha noqoto amba somalilan ha noqoto amba jabuuti ha noqoto inay iyaduna wada liqdo waxaas dee taasi waa waa laga wanaagsan yahay in laga foojignaadana weeye laakiin wadajirka iyo wax isku darsigu de waa waxa lagu baraaro marka si wanaagsan loo nidaamiyo inkastoo kolley baabuurka goor walba aw yaraa in la dhilitiro uu u baahan yahay european unionka waa adiga yaqaana de oo inta wadan ee dhowr iyo labaatan wadan baa isku yimid dee xoolaha yaala france amba iminka germany oo wadanka ugu dhaqaalo weyna xoolaha yaala iyo portugal oo wadanka ugu faqiirsanaayo amba greece de shaqa iskuma laha marka dad reer greeg iyo portugal baa odhanaya waa kaasoo jarmalkiibaa naliqaya somaad laakiin markaad wadanka aragto xoolaha la geliye jarmalka uu geliye dee soo ka mid tahay investmentka la sameeyey yurub oo dhan baa kor u soo kacday inkastoo de marka dhaqaalaha adduunyado dhami uu gariiro sidii laba kun iyo sideedii cid walba taabanayso laakiin yurub anigu waxaan imid england waxaan imid kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo lixdankii anigoo yar baan imid yurubtaa badda mediterraneanka ku dhowe greece iyo spain iyo portugal fasaxaan u tegi jir wadamo aad u dambeeya iska ahaayeen maantana dee waa waxay noqdeen waa waxa qaybteeda weyn waxaa kule european unionku wadooyinka la dhisay tareenada la dhisay airborada la dhisay jaamicadaha la hagaajiyey wadamada qaniga ah ee reer yurub oo jarmalka ugu horeeyo scandinavia ku jirto holland ay ku jirto ayaa xoolo badan geliyey de in kor dooniyaha oo dhan kor loo soo qaado weeye taasi waa mustaqbalka qura ee geeska africa au kaga bixi karo gaajada cudurka aqoon darada au kaga bixi karo in loo adkaysta markaa weeye deeqsinimo in ra'yiga ah la siiyo weeye haddana in layska ilaaliyo de inaan wadan qura amba gruub qurih ah wax walba fuuqsado in layska ilaaliyo waa lagama maarmaan marka la fiiriyo xaaladda hadda uu ku sugan yahay gobolka geeska africa waad ogtahayo jabuuti iyo eritrea colaad baa ka dhexaysa soomaaliya iyo kenya hadda arintan badda la xidhiidha iyo doorashooyinka jubbaland xiisad hor labay kicisay iyadoo waxaasoo dhan ay jiraan ma isleedahay wakti dhow isdhexgalkaas iyo isku furnaantaas baa iman karta way iman kartaayoo arinta jabuuti iyo eritrea de waa taa eritrea iyo cadaawaddii dhex taalla etoobiya oo aada u gundhooreed oo adkayd oo ay ka sii horreysay dee afartan sannadooda dagaal ah madaxda waddanka iyo kartidooda iyo imaginationkooga ayay ku xidhan tahay arrimaha caynkaasa in laga tallaabsado ayay ku xidhan tahay dadkuna marka dambe way iska maydhi karaan cadaawaddaasi haddii la helo waddo kale oo la maro oo madax caynkaasi oo waxaan fahmaysaa sida looga tallaabsada ay joogaan dhulka taasi waa kow waxaad afka ku qabatay jubbaland kismaayo area iyo muranka bad ka taagan iyo dowladda muqdisho fadhidee federaaliga iyo kenya ka taagan de waxaa waxa isku fuuqsan lahaa dowladda soomaaliya ee muqdisho fadhida oo noqota dee mid karti leh adduunyaduna ay fahamto waxaygana soo goosan karta sharaf leh oo la ixtiraamo hadday ka soo baxdo de waa markaa kenya waa laysa soo hor fadhiisa oo waxaa laga wada hadli de waxa kenyana ay xaq u leedahay soomaaliyana ay xaq u leedahay laga wada hadli iyo laba wadan oon darisoon kala maarmi karin ayaa laga wada hadli dhibaatada ugu weyne waxay ka imanaysaa soomaaliya oo kala daadsan iyo dee markay kala daadsan tahayna waxay albaabka u furaysaa dacawo walba iyo waraawo walba inuu soo galo intuu ka goosan karo oo ka goosto taas weeye marka maalinta la helo dowlad soomaaliya oo xamar fadhido oo adduunyaduna ay fahamtay iyaguna dantoodii iyo hawshoodii ka soo baxay markaasay imanaysaa dee in bayac mushtari wanaagsan lala galo dood wanaagsan lala galo wadamada dariska yahay laakiin haddaad adigu kala daadsan tahay dee daaqadaadi iyo albaabka way furan yihiin oo daqsi walba uu kuu soo geli kala daadsanaan baad soo hadal qaaday dabcan soomaaliya maamullo kala duwan baa ka jira xiliyadii hore etoobiyadii hore haddii aan sida hadalka u dhigo iyo maamulada soomaaliya ka jira waxaa ka dhex jiray xiriir gaara oo madaxweyneyaasha maamuladu intay tagaan bay adisababa tegi jireen oo madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha la kulmi jireen sida laba dowladood oo kulmaysa hadda dowladda farmaajo markii ay timid halqabsigiisa waxaa ka mid ahayd inuu soo xiray kanaaladii oo maamuladii intay iska tagaa adisababa ama nairobi iskala kulma madaxda wadankaasi ay dhammaatay arrintaas ma keenaysaa in ay sii kala fogaadaan maamuladii gudaha ka jira iyo dowladdii xamar fadhiday dee way keeni kartaayoo haddii dadka gobolada fadhiya ay ee madaxdiihii ay ka arkayaan dantoodu inay tahay meeshaa yar intay albaabka u soo xidhaan inay iyagu noqdaan maxaankuraa kuwa qura ee ka talin kara oo madaxweyneyaal isku sheega aniguma haysto inay madaxweyneyaal yihiin madama noqon karaan madaxweyne ina barasaab iyo inay governors waxaa noqdaan la garay laakiin waa ceeb weyn de farmaajona maxaanku dhahay maxamed cabdillahi hadduu sidaa yeelay oo arrintaas soo afjaray de waaba guul weyn bay la tahay afjarkaas somalilan sidee buu u saameeyey intaan ka warhayo anu wax saameyno caynkaasa ma arag intaan ka warhayo de anu gudaha hoose maalin walba dee ma joogo ma dhex jiro laakiin arrimahaasu somalilan dadkeega iyo dowladdeeda way ka fog tahay oo iyagu waxa weeye toodaa siday u hagaajisan lahaayeen wadadaa loogu riday ay uga sii dheerayn lahayd ee dhaqaale adag iyo aqoontii oo la hagaajiyey iyo siyaasadii dibadoo la hagaajiyey iyo wadajirka iyo nabadgelyo siyaadka waxaasay mashquul ku yihiin laakiin anigu ma maqal dad ka warwaraya arrintaa infaad wararka keynu wuxuu yimaadaa marka la yidhaaho intaasoo goloo mid walba madaxweyne u leeyahay soomaaliya ayaa jira dad badan oo reer somalilan arrintaa ka warwara waayo dee dadka aad wada dhalatayna walaalahaas inay sidaa u baaba'aan oo sidaa isku sarrifaan khasaarunbaa cid walba ugu jirta waaya dhinacii dhegeystayaasha baan gelaynaa qadadka telefoonka nagula soo xiriiray dhegeystaha ugu horreeya baan siinaya ha darsood waxaan weydiinayaa cabdixaafid burco waxaan weydiinayaa un isbedel kale uga haysan wasaaraha etoobiya abiy axmed bal sanadaha soo socda waxa ka meeldali kara ee dhinaca soomaalida ee soomaaliyadii hore ama jumhuurda soomaaliya iyo somaliland marka laisku daro oo iyaguna kala tagan laga yaabaa in soomaalida iyo etoobiyaanku isku soo dhawaan karaanoo taariikhdii hore ixtaali soomaalida etoobiyaanka ee olaanta fadhisnayd in laga gudbo oo dheyj cusub bilaabmo ma laga yaaba su-aasha ka weydiinaya very good waa su-aal wanaagsan horta anu waxaan qabaa halka etoobiya laga garanayo dowladda iminka cusub ee doctor axmed gacanta ku hayo iyo kuwa ka dambayn damba ka dambayn doona waxaa halka ugu horeysa calaamadooda laga garanayo waxay noqonayaan waxa weeye dadka soomaalida ah ee etoobiya ku nool somaali ethiopians amba amba amba zone five ha ku noolaadaan ama meelaha kale ha deganaadaan khaasatan zone five halkay ku urursan yihiin gobolka ashanaad sida dowladda dhexe addisaba fadhidaa siday u gasho ay u ilaaliso ay u horumariso ayaad ka garanaysaa soomaalidu waxay tidahdaa walaalkii loo xeeriyow adna soo qoyso haddii taasi ay hagaagto jigjig way sii imika way wanaagsanto way badhaadhe way ballaadhato magaalo weyn bay noqoto hadday sii hagaagto gobolkaas soomaalidu u badan tahay gobolkii soomaaliyeeda oo ay ka mid noqoto darajada darajooyinka sare ee xagga dhaqaalaha horumarka iyo aqoonta iyo nabadgelyada waxaasoo dhan ay noqoto an waxaan qabaa inay markaa calaamad weynoo qurux badan u tahay dowladda dhexe addisaba fadhidaa inay shaqadii ay ka dhabtay hore u socoto wax waa la gaargaaro ilaa malas xitaa wuu soo gaarsiiyey meelaha qaarkood dee malas horti mabay jiri jir oo aniga faamliga iyaga dee in badan baa ku nool jigjiga iyo dirdhab iyo dhulkaas may jiri jirin markaa labaatankii sannadood dambeeye wax badan baa isbedelay taa haddii lasii hagaajiyo calaamad bay u tahay marka haddii soomaalida etoobiya ku deganayd sidaa kor loogu soo qaado oo ay ka mid noqdaan xukunkaas sare oo wadankuna uu badhaaro dee albaabay furaysaa markaa soomaalidii kale geeska ku nooleen amba soomaaliya amba somalilan ha noqotee in iyadana markaa dee hadalku sii macaanaado oo wax laysla helo ayay noqonaysaa aniga siday ila eg tahay way dhegeystaha labaad baan isagana gelaynaa waadin magacina adinka iyo professor axmed ismaaciil oo garaadka barnaamijka mabti ku ah xaqiiqatan aadan faraxsanaa inaan ka qayb gala barnaamijka su-aasheedu waxay tahay dowladda jabuuti xogna geeska africa ay dhacdaa waa dowlad xad xad la leh wadamadan oo dhan marka sababta aysa uga qayb gelin isbedelka iyo iyo fasigaas maxurgudka eritrea iyo ka dhexeeya jabuuti ayaa saameysay mase meel kale ayay wax ka jiraan su-aashaas ayaan tabi marka waa maasantihiin rafkoorka haduu naga joogo waa taclaan lahay
de anigu ma maqnaan karto jabuuti oo sida qofka su-aashiina soo weydiiyey walaalkee uu isaguba carabka u taabsiiyey waddanku ha yaraado baaxaddiisa dadka ku noolina marka loo qiyaaso degmooyinka kale ha yaraado oo malyuun qof tiradu ay tahay laakiin dad ilbaxa ayaa jabuuti degan anu waxaan qabaa madaxweynaha reer jabuutina ismaaciil inuu yahay qof xariifa xagga siyaasadda uu xariif yahay marka jabuuti kama maqnaan karto istraatiijikana waa meel aad iyo aad qiimo weyn ule geeska u leh arrinta soomaaliyana waxaan qabaa ismaaciil cumar gelle inuu wax badan u geystay inay hagaagto oo xitaa ciidamadiisu dowladdiisu ay ka qayb qaataan sida ammaanka loo dhisayo laakiin eriterea iyo jabuuti wey halka waxoogaa laysxoqaya halkaa weeye anuu halkaana waxaan qabaa abey axmed inuu noqon karo sidaa uu dhameeyeba arrintii eriterea etoobiya ka dhexayn jirtay colaadii foosha xumeed ee soo daashay tan khafiifkaa ee jabuutiya ka dhexaysa eritereyana in la dhammayn karo ayaan anigu qabaa madaxda soomaalida inay taa ku taageeraan ayaa loo baahan yahay si ay colaadaasi inooga baxdo eritereya iyo jabuuti ay meesha uga baxdo nabadgelyada iyo dhaqaalo wanaagsan oo la dhiso oo dad ilbaxay way goor walba wayda socdaan dhaqaalo wanaagsan iyo ilbaxnimo lama dhisi karay ayaa aqoon haddii goor walba tuhun iyo dagaal iyo cadaawad ay meesha taalo qadka telefoonka iyo dhegeystayaasha ayaan dib ugu laabanaynaa dhegeystaha xiga ayaan fursadda siinaya
magacaygu waa yale maxamed maxamed warfaa waxaan ku suganahay magaalada hargeysa ee gobolka marbujeex su-aashaan weydiinaya waxa weeyaan professeerka maadaama isagu siyaasadda uu muddooyinka u dambeysay kusoo dhex jiray isbedelka siyaasadeed ama ee ka hana qaaday geeska africa ee uu gaarwadeenka ka yahay la odhan karaa ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ma la odhan karaa mid dolatus ah uunbuu ku saabsan yahay laakiin wax madala maaha
way suurtogeli kartaa walaal in ay iska tahay un dee public relations dolatus partidi inay tahay way suurtogeli kartaa anuguse waxaan isleeyahay intaa way ka ballaarantao way ka weyntahy oo dee heshiiska etoobiya iyo eriterea ay galeen waa shay weyn oo loo taag waayey intii hore ayay ahayd dad badanna ay ku dhinteen ciidamo fara badanna ay sisor fadhiyeen muddo fara badan waa mucjisadoo kale ay noqotay in sidaa loo dhamayn sidaa fudud Ah, si fudud loo dhammayn karo waa kow Eh, inuu dadkii eh, oromada ahaa ee ka irdhoobay etoobiya gudaheega ee muddo badan dadkii ugu badnaa ahaa ee muddo badanna ka joogay dibadda Eh, wadnaha quwadda iyo powerka dowladeed ee adisaba iyaguna inay soo galeen Eh, waa waa guul weyn bay aniga ila tahay Eh, waa ciyaar ciyaar ma aha Een, anuu aad baan eh, yaan ugu hanweynahay eh, abe axmed eh, dr axmed Eh, taasi ma aha dee wax allo waxa uu ku hamiyo dhami inay dhaboobaan It- they won't ma ma daboobayaan laakiin wax badan ayaa daboobi kara saansaantoodiina durba waynu haynaa marka su- su-aashu had iyo jeer ha noqoto sida taa looga faa'iidaysanayo oo loo sii koobkoobayo ee usii soconayso waayo marka ugu dambaysa dharbaaxooyinka ugu waaweyn ee ku soo socda geeska afrika waxaa ka mid a arrimahan climate change dabeecaddan isbedelis engeg cusub eh, biyo abaarihii la-aan oo soo cusub laablaabanayo haa ciiddii Roob la'aantii.
bedelmaysa cudur anaan hore u ar- kulayl cudurka uu ke- ke- kulaylka uu keenayo cudurro badan abaarihii oo deg deg u soo noqnoqonaya markuu roob da-ana sida duufaanka halkuu wax ka hagaajin lahaa duufaankaasi aw dad qaadayuu leynayuu wax googoynayo googooyaanu bixiyaanuu kii ka dhacay somalilan ee muddo laga joogo sanad iyo badh maraha laba sanadood Eh, marka arrimahaa sidaynu wax uga wada qabsanaynaa dee eh, soomaaliyana keligeed ma qabsan karayso somalilandna ma qabsan karayso etoobiyana ma qabsan karayso jibuutina ma qabsan karayso iyo kuwa kalena kasii shisheeye kenya iyo uganda iyo sudan iyo dhulkaasi ay ku jiraan isku imaanshahaasi wax badan buu inoo keenaya in laga gaashaamaysto oo keliyahaantu waxba aanay ka qaban karin Way.
matelkuna waa european union waa ningaa sheegay qayb ka mid a Dadka- Aami- aaminaadna lagu bilaabo wadahadalka iyo dadka dadka waxlaqabsiga qaar baaba ku doodaya eh, marka eh, laba dhinac ay wax isku darsanayaan Ah, waa ugu yaraan in ay xataa dhinaca siyaasadda ka siman yihiin ah, soomaaliya burbur bay ku jirtay muddo badan right hadda oo dowlado ay jiraan maamul goboleedyo baa jira ah, oo khayraadkii gudaha soomaaliya sida loo qaybsan lahaa buu weli muran ka taagan yahay yes iyadoo sidaa ay jirto Yes.
sideen waddan kale wax ugu darsanaa dad baa cabsi ka qaba oo Yes, leh yes, yes.
eh, waxaa dhici karta in nala boobo waxaa dhici karta in qalinkana lagu xado waxyaabo fara badan baa dhici kara yes yes Een, waa runtaa een, waa khatarta ugu weyn Mhm.
adigoo wada jiro oo dhan oo hadday jamhuuriyaddii hore ee somali republic jirto xitaa Mhm.
oo wada jiroo degan oo is- is- is ogol ayaa haddana dee waddan kaa weyn oo intan leegoo Inta leeg.
boqol malyan oo qof ay ku nool yihiin markuu hindhiso Wuu ku farqin karaa.
Ah, wuu hindhiso adiguna qufac aad qaado Ya, waaba se adigoo googo-ay dee oo kala Way, eh, eh.
baxmaayo marka taasi way khatartaasi way jirtaa waataan ku bilaabaan idhi gudaha in la iska hagaajiyo eg xitaa soomaaliya iyo somalilan haddii ay yeelanayaan mustaqbal darisnimada wanaagsan iyo in ka sii badanba la heli karo mustaqbalka soo socda dee somaliland kuma soo noqon karto meel sidan u kala qaqaybsan oo kala jirta iska daa etoobiya iyo eritrea iyo jibuuti somaliland baan dee kusoo noqon kareen waxaas Way.
oo aan doodaa ka qayb geli karin marka in la ishagaajiyo gudaha waxay u tahay critical mustaqbalka waa mahadsantahay duwan.
professor eh, ba- dhegeystaha xiga baan eh, fursad siinaya Ah,
magacaygu waa cabdiraxmaan faarax shide waxaan joogaa magaalada hargeysa Eh, waxaan salaamayaa profesorkan waan salaamaya jacfar kuukayn waan salaamaya fi oo dhammaan shaqaalaha Eh, su-aashii waxa weeyaan eh, kenya iyo soomaaliya waxay isku hayaan waa badda Eh, da- dacwadana waxaa ku jirta eh, eh, maxkamadda caalamiga ka karnaqaysa marka haddii lagu dhawaaqo oo kenya loo xukumo maxaa soomaaliya eh, tallaabo ay qaadi kartaa ee ama caqabad ahaan noqon kartaa eh, waad mahadsantahay aad baad mahadsantahay walaalana waan kusoo salaamaya haddaad hargeysa joogto aad baan kusoo salaamaya waxa weeye een, baddan laysku hayaa hore umay dhicin oo de anigu ma maqal de waa wax cusub waxaan laysku haya marka waa in la isweydiiyaa sababta cusub ee keentay in baddan laysku qabto maxaa soo kun kordhay iyo sagaal boqol iyo lixdankii maynaan maqal kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatankii maynaan maqal kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankii maynaan maqal waxaan cusub ee keenay maxay tahay su-aashaa in la isweydiiyo marka waxaan inta la hurgufo oo la maydho la eego halkay ka soo baxaysa in la eego ma hunguri kenya un ka socdaa ma hunguri dad ajnabiyahoo eh, maxaan ku rahay kambaniyadan een, qoda eh, eh, Shidaalka.
shidaalka miyay ka socotaa ma dad reer soomaaliya waxaan iibiyey oo u sanqado yidhi soo dhegeysta gala dhegeystahan wuxuu leeyahay marka Ah, ah.
eh, maxkamadda bay hadda hor taallaa Ah, haddii maxkamaddu ay kenya u xukunto ah.
soomaaliya maxaa u bannaan marnaba in laga hadho ma aha xagga qawaaniinta in laga hadla ma laga- dhinac mara maaha laga nimcno ma qawaaniintu amba kuwa afrika u yaalla ha noqdo amba kuwa adduuda u yaalla ha noqdo waayo laba amuuroodba halkaa way ku xidhan yihiin mid waa moral eh, question oo dee wax xalaalnimada waxan inuu xalaal yahay ta labaadna waxa weeye dee inaad adduunyadii kala soo jiidan karto maxkamadan tu soomaaliya iyo kenya ay samaysatay maaha waa mid adduunyadu ay samaysay aad iyo aad marka haddii inta la soo saaro maxkamadii qac ka siisoo ay ku raacdo soomaaliya waxay doonayso oo kenya tirahdo mayane anigu waxaan eh, ciidamaan leeyahay waxaan doonayaan yeeli Mhm.
dee kibirka caynkaasi goorunbu kufi ma soconaya anigay la tahay Waaye.
dadka soomaaliduna Mhm.
ee soomaaliya deganaa Mhm.
waa inay ku adkaystaan dacwaddaa ka soo baxda meel walba adduunyada hordhigaan Mhm.
soo garmays Mhm.
waa inaanay taasi marnaba jilbah laabin ay ay ay istaagaan oo Waaye.
doodooda Waay, adkaystaan waay. dhegaystaha kale baan eh, eh, fursad siinayaa oo qadka telefoonka nagula soo xiriiray mahadsanid eh, marka ugu horeysa eh, waa salaamayaa profesorka iyo v o e-da iyo ummadda soomaaliyeed ee dhegeystayaasha Eh, waa maxamed axmed timcadde oo ku nool mosambiq eh, degmada balma Eh, waxaan profesorka weydiinayaa isaga oo mahadsan profesor eh, waxaanu nahay ummad soomaaliyeed oo ku nool bariga africa Eh, bar- bariga africana waxaa een ay gaanish u leedahay afrikada inteeda kale iyo caalamka isku xirkooda waxaa muddo dheer een ummadda soomaaliyeedna ay ku taamaysay caalamkuna uu noo qeersanaa inaanu nahay halbowlaha een ganacsiga ee africa iyo caalamka intiisa kale waxaanu leenahay khayraad fara badan oo biyaha ku hoos jira ama beriga ku hoos jira waxaan rajo badan ka qabnaa iyadoo aqoontaydii kor u kacday iyadoo caalamka soomaalidu ay ula aaday oo ma u haajirtay xilliyadii qallafsanaaye lasoo maray in aqoon ay soo noqotay in caqli soo noqday in wadankii dadkii wax usoo bartay ee maanta jiilal dhan ay ku nool yihiin caalamka iyagoo hadda kusoo guryo noqonaya wadankii M- sidee la isugu waafajin karaa ee, jaaniska dalkeenu uu leeyahay iyo dadkiisii oo hadda aad isleedahay waxbay fahmeen iyo khayraadka yaalla sidii aan uga badbaadsan lahayn cadowga ee, soomaali ay leedahay ee dibadda kasoo hujuuma ama problemka ku haya sida hadda cad ee dalka soomaaliya faragelinta ugu jirto sidee uga faa'iidaysan karnaa professor ama uga badbaadi karnaa ee, in aan nacsiga yaga iyo la soo baxna khayraadka yaga caalamka ama dawladaha culayska nagu hayana aanu isaga qaadno su-aashaas ayaan weydiinaya professorka
aad iyo aad baad u mahadsan tahay Een, waa markii ugu horreysay ee dad soomaaliya ah, oo degan mozambique anu ismaqalno marka farax weyn bay ii tahlay su-aashaada iyo sidaad u dhigtana waa mid aad u qurux badan oo cilmiyeysa waad mahadsantahay Een, aniga walaal waxay iila tahay baaba'ii iyo burburkii soomaali qabsaday ee ilaa imika haysta wax badan oo xunna wuu keenay oo dee aad adiguba ka markhaati tahay waa taa mozambique aad joogto adigoo ku badhaarhsan buurhakaba amba Bays- boosaaso amba baydhaba eh, amba hargeysa adoo ku badhaarhsan baa ka wanaagsanaan lahayd bay ila tahay mozambique inkastoo khayrka ilaahay uu ku siiyey aanu ku faraxsannahay burburkaasi wax badan buu keenay waxaa ka mid a dee in la kala firdho in la kala yaaco oo la kala tago wuxuu keenay in qaxooti meelo badan lagu noqdo wuxuu keenay dadka qaarkii oo aan anigu leeyahay tiradooda aad bay u yar tahay inay is-abaabuleen oo markaa amba baayac mushtari ay galeen ilaa east africa iyo south africa ay galeen oo ilaa yurub ay galeen oo asia galeen oo sidaad ku sheegaysa lagu bartay durba inay yihiin dad maal abuuri kara iyo baayac mushtari inay yihiin waan kula gartay laakiin marka sidaa loo yar aflaxo intaa aflaxday ee waxoogaa xoola a yeelatay qaarna waxoogaa ay barteen ee anigoo kaleyaan ka mid ahay may soo gaadhin waxaa intay isku daraan oo isku faruuraan in laga soo saaro markaa ra'yi iyo dad ra'yigaa u hanoonsan oo soo nooleeya ummadda weli lama hayo waayo meeshaan tagaba adduunyada waan ku wareegaa meeshaan tagaba qabiil qabiil baa loo fadhiya weliba qabiil qabiilka loo fadhiya ay tahay mid fool xun oo dheertiya eh, oo meel hoose ah oo aad yayakhsoonayso ayaa loo fadhiya waa dadkii wax bartay iyo kuwii baayac mushtariga yeeshay xoola yeeshay in badanoo ka mid a kolka w- arrintayna hor taallaa waxa weeye dadka baayac mushtarigaa ee adduunyadu ay garatay inay yihiin dad xarfad gooniya u leh inay lacag abuuraan iyo xoola abuuraan iyo dadka soomaalida intelligentka jaamicadaha ka soo baxay waxbarta waar inay bal keenaan rag iyo dumar waxaa in loo rogo ra'yi laga siman yahay liidershib tii hore ka duwan iyo iyo karti tii hore ka duwan iyo mabda tii hore ka duwan oo soo nooleeya ummaddan tabaalaha weyne gaari sidaa u kala daadatay aad baad u mahadsan tahay gebagabadii baan maraynaa hal daqiiqo maxaa tala ah oo aad u diraysaa eh, soomaalida oo idil adigoo ka ambaqaadaya dhaqaalahan kobociisa hadda eh, la hadal hayo oo la leeyahay haddii ay taasi dhacdo waxaa imanaya in dhaqaalihii uu kobco in eh, horumar u yimaado maxaa tala ah oo aad u diraysaa guud ahaan soomaalida anugu waxaan leeyahay dadkii soomaaliyadan ku leh halka ugu horreysa inay ka bilaabanto weeye maskaxdu inay toosto qalbiguna au nadiif noqdo maskaxduna ay toosto maskaxda soomaaliyeed way hurudaa maanta amba sunbay yaa ku jirta in- waxay u baahan tahay inay toosto qalbiga soomaaliyeedna wuu madoobaaday oo wax wax la cuno oo la boobo oo xaaraano oo maxaanku dhahayey een, ko- ee, musuq maasiq iyo wax lamid ah iyo qabyaal iyo waxaasaa lagu jiraa walba horta intaa dee in laga toosa dee amba laynaga helo dad intaa ka toosay maskaxdooduna ay furantay taa haddii la helo dee xisaabbaa meel la dhigi sida looga faa'iidaysanayo dabaylaha xagga siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo dabeecadda iyo aqoonta iyo caafimaadka waxaa so- socda geeska Afrika waa laga faa'iidaysa dadka xoolaha sameeyey maanta laga yaabo walaalkii mosambique ka soo hadlay inuu ka mid yahayna ee xoolo dhaqato noqota ee maal hayaana ee adduunyada ku baahsan iyo geeska afrikana waar isku tago oo abuura dee eh, xoolihiina investmentkaa geliya u yeedha dadkii markaa aqoonta lahaa ee fikradda hayay xoolihii iyo aqoontii labadaas ha laysku keeno Mideeya.
ha laysku midayo aniga awoogeysa ma tar dheere wuxuu odhan jiray nin weynu laga yaqaano buu ahaa distariga gebel iyo galbeedka somalilan laba amuurood unbaa adduunyada lagu dhisaa inaad maal abuurto iyo inaad aqoon abuurto dadkii maalna aan abuurin aqoonna aan abuurin weligood iyo allahood waxay noqonayaa dad dambeeya oo lagu joogsado marka dambena baaba'aba ayay noqonaya aad iyo aad baad u mahadsan tahay Haya walaal
dhegaystayaalkaasi waxa uu ahaa brofesor axmed ismaaciil samater oo wax ka dhiga kollejka macalister ee magaalada st paul ee gobolka minnesota waxa uu nagu soo booqday stuudiyaha v o a ee magaalada tan washington waxaanu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha aad baan brofesorka ugu mahad celinaya adinkana dhegaystayaal ka qayb qaadashada iyo wicitaanka iyo xiriirka aad nala soo samayseen waannu idinkaga mahadnaqaynaa tan iyo kulanti dambe waxaannu idinku wada dhaafaynaa nabadgelyo